sidii aad warkaygaba ku maqlayseen xaaladda magaalada kismaayo ayaa la sheegay inay maanta ka degan tahay sidii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay ahayd dhinaca kalena cisbitaalka magaalada kismaayo ayaa waxaa la geeyey lixdan ruux oo rayid oo isugu jira haween carruur iyo dadda ah oo iyagu qaba dhaawacyo kala duwan dhakhaatiirta cisbitaalka ayaa ka dayirinaya xaaladda dawala'aaneed ee cisbitaalka saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiirtay doctor cabdisamed abiykar xaaji oo ka mid a dhakhaatiirta cisbitaalka waxaana ugu horreyn weydiisay xaaladda dhaawacyada
dhibaatada ugu weyn saddexdii beri ugu dambeysay ayaa dagaal ka socday wixii ka horreeyana waxaa sii socotay intaa daadaansi iyo qof ha laga soo dilo qof qof halka laga soo dilo marka tiradii saddexdii maalin ina soo gaartay waa civil ma aha military malaysia ma aha civil lixdan qof ayaana soo gaartay oo ay lix dhimatay oo ay afar caruur shan sano ka yar yihiin intaa ayaana soo gaartay saacaddan aan kula hadlayo oo ah raboorka aan diyaarinhayo oo aan udiri rabo w h o waayahay doctor cabdisamed waxaad ii sheegtay in dhinacyada dagaalamaya aysan keenin khasaarahooda isbitalka laakiinse lixdan qof oo dadkii rayidka ah la keenay oo dhaawacyo ah bal waxaad ka warantaa dadkaasi dhaawacyada qaba ee rayidka ah maxabadaa ku yaalay ma madaafiic weyn baa ku yaalay jirkooda maxaa ku yaalay oo u keenay dhaawacyada waxaa u badnaa xabad inay ku dhacdaa u badnayd oo magaceeda loo bixiy wiifta iyo laba canug oo inta intuu hobiye dhacay kadib qaraxii uu gubay meel agagaarkooda ah laakiin inta kale dhan xabadaa ku tiile oo ay ugu darnayd islaan siddeetan jir ah oo xabadii ay ku dhacday iyo canug oo laba jir ah isagana marka waa garan kartaa dhibaatada meesha heerkay gaarsiisan tahay waayahay e bal waxaad ka warantaa marka dadka dhaawacyada badi xaggee kasoo gaareen majajab bay qabaan maqaar baa lugaha la jaray ama gacmaha ii sawir nooca dhaawacyada dadka halka ay ka qabaan horta afar qalliin bay noqotay mid baa dhintay intii qalliinka ahayd saddexna waa la badbaadiyey inta kale waa jajab iyo madaxa oo ay saddex kasoo gaarto kooma ku jirta iyo dhaawacyo oo tish soft tissue ah kuwaasi maanta iyo berri markaan ku hayna waa iska diraynaa ma badna laakiin waxay u badan yihiin jajab waayahay doctor cabdisamedka sokow ee dhaawacyada laidiin keenay ee lixdanka ah iyo tirada dhimashadood ii sheegtay guud ahaan maadaama aad dhakhaatiirtii caafimaadka magaalada aad ka mid tahay bal waxaad ka warantaa khasaarihii dagaalku uu geystay waxa aad ka maqlayseen magaalada dhinacyada dagaalama wallahi khasaaraha khasaaraha horta wax weyn buu geystay wax weyn oo aan la malin karin buu geystay aniga matalan kasoo qaad habadi cili ma taqaan anigu keligay baan guri deganahay subax bay nagu bilaabatay banaanka uma soo bixi kartid qofkii dhaawacnaa ma ma saacidi kartid anigii gurigii hataa maalintaa biyo iima yaalin banaanka waa ubixi weyne anigaaba ku sitarana dehydration aan u dhinto mar dambe uun dad kale ilaahay ii bixiyey kadib aan isbitaalkii aadnay oo wixii kaloo la keenayo wixii kale aan qaban karnay intaa waxaa dheer wixii dhacmushtar ahaa oo dhan oo xirmay wixii baagaadiid ahaa oo dhan oo xirmay waxaa intaa dheer dhaawacii oo jidadka yaalay waxaa dheer inta aanan ogeyn labada dhinac dagaalamaysa inta ay iska dileen iyo inta iska dhaawaceen ilaa iyo hadda annaga ma ogin waayo cid walba markii wixii ka dhaawacmo daf bay siisanaan meel bay geystaan marka anagu ma naqaan wixii ka dhaawacmay nama soo gaarin kolley ayagaad kala xiriiri kartaa nimanka maamulka u hayo annagu waxaan daaweynayna waxay ahayd civilka bas bal waxaad ka warantaa marka adeegyada caafimaad ee aad dadkaasi u qaban kartaan iyo xaalada guud ee isbitalka magaalada kismaayo sida uu yahay dawo iyo dhakhaatiirba runtii kismaayo isbitaal weyn baa ku yaalay oo saddex boqol sariir qaadi jiray waagii dawladdii allahu naxariista maxamed siyaad wixii ka dambeeyay wax dayactir ah in dhaawac loo geysta ma ogiye laguma sameyn hadda maanta waxaa taallaa lixdan sariir oo jajaban ayaa taalla dadka noo jiifanay dhulkay jiifaan ninkii ehel u haysto oo magaalada dad u joogaana joodari bay u keenaan kii aan dad u jooginne haddii xataa aada daawo siiso cunto waxu keenaya ma laha waayo ma laha isbitaalka dad cunto siiyo oo cunto laguma kariyo marka waxaa dhici karta qofkii inuu hataa dhimash baari u dhinto qofkii oo daaweysay marka waxaa soo haray daawadii daawadii waxaa naga caawini jiray i c r c iyo w h o beri hore ay ahayd way naga dhamaatay hadda riboortkii daraataan u diraya hataa telefoon waan ka gaari waaya qorniin oo aan la hadlayo s o s na soo gaara daawo deg deg baan u baahan nahay dagaal baa nagu soo food leh wallahi markaa kama warhaynin saddexda maalin daraad iyo shalay iyo maantadan dagaalka nagu soo hayo ma aanan filayn waan iska dhahay keliya wayna nagu dhacday isbitaalka xoogaa taallaa weli aan isku marmaaraynayno laakiin haddii sidan kusii socoto wax lagu maareynayo ma jirto isbitaalku waa un in laiska xero ama bi qofkii oo dhimanaya ina aragtid wey
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdisamed abikar xaaji oo ka mid a dhakhaatiirta cisbitaalka magaalada kismaayo waxa uu khadka telefoonka ugu warrameeyey waryahayga zahra cabdi axmed